horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya waan ku dhawaa idaacadda alfurqaan magacaygu waa cabdirashiid waanad mahadsantihiin sideed u aragtaa heshiiska xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya
heshiiska uu xasan sheekh ku siiyey xabashada etoobiya baddeenna iyo dhulka soomaaliyeed waxaan u arkaa heshiis xaaraana oo runtii marka horeba marka la sheegaya heshiiska xaaraantaaba layidhaha gebigiisaba waa heshiis xaaraana oo baadil ah wuuna ku siiyey cadowgeenii koowaad baddii soomaaliyeed uu ku bixiyey waxaan u aragnaa heshiis xaaraana oo suurtagal ahan ahayn inuu mataqaanaa fulo heshiiskaasi waanan ka soo horjeednaa saasaan u arkaa heshiiskaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga nugu bilaabaya waa ku dhowahay magacayga waa cabdulaahi cumar axmed
sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya kii hore waxba ugama bedelno kii muuse bixi uu la galay etoobiya kaasoo kale le kiioo la adkeeyey waay saan anigu qabo xasan sheekh wuxuu horey ugu soo horjeestay heshiiskii muuse biixi iyo abiy axmed maxaa keenay hadda inuu isaga saxiixo heshiiskaas la mid ah
sababta marka hore muuse biixiyaa feermeeyey hadda asagaa feermeeyey marka marka horeba wuxuu rabay asiga inuu feermey waatii asig iyo madaxweynihii jabuuti iskugu tageen jabuuti iyo muuse biixi laftiisa muuse biixi markuu ka soo laabtay wuxuu aaday abaygu aaday middaasay ka wada xanaaqeen maxaa fariin ah aad u diraysaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan fariin u dirayaa etoobiya hadde waa dad colaad joogto ah aan naga dhexaysa wey colaad badan baa naga dhexaysay colaaddeen waa soo taagneed awowayaasheenni hore way la dagaalami jireen anigana hadda inaan u diyaargarowno waxaa weeye waa yuhuudda afrika qaybta annagana soo xagta wey etoobiya marka annagana si yuhuudda iskaga dulkacaan lahayn sidii nimankii la yidhaahdo haza oo kale anigana inaan iskaga dulkacano hadduu ilaah yidhaahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantahay baarak allah fiik assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waan ku dhowahay sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya heshiiskaas xaaraanta ah waxaan u arkaa qof kastoo muslimaanso u arko waa mamnuuc waa heshiis xaaraana oo kii muuse biixi muuse masaamiri daba joogo waaye saasaan u arkaa mana ka yeelayno mana yeeli doono insha allahu tabaaraka wa tacaala etoobiya waxaan u ogolnahay bad iyo berri iyo dad mid ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahaa axmed sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ahaa uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya walaalow arrintaas waxaan u arkaa arrin aana dhici karin oo fowdo ah waddankayna kufaar uma ogolin ay sababtu tahay baddayna iyo birimkayna annaga iskaleh gorgortanna kama gelayno xasan sheekh waa nin hurdaa oo hurdada hadda ka kacay cid ka yeelaysana malayn insha allahu tacaalaa etoobiya dalkayna waan ka ceshanaynaa biidnillahi alkariim aad iyo aad ayaad u mahadsantahay ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga caashu xuseen xaanshabaab waa ku dhowahay sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaan u arkaa heshiis xaaraan ah oo xaaraannimo ay ku heshiiyeen oo maxay ahayd oo aynan ku matali karin soomaaliya oo aanan raalli ka ahayn oo aan ka xunnahay etoobiya oo etoobiya annagana calaaqaad nagama dhexeeyo waxaan naga dhexeeya dil iyo dagaal insha allahu tacaala meeshay joogaan waa mar walbana waa ka ceshanaynaa hadduu ilahay karaan noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magacaaga ku bilaabaya calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga faadimo cusmaan waaye waa ku dhowahay adeecadda sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya etoobiya xasan sheekh badna ma siin karo mana siin karo wuxuu leeyahy wax dadsiisan karaa wuxuusan asalhayn dad ma siin karo oo maxay ahaydoo baddaas bad soomaaliyeed waaye nin kaligiisna ma dhiibi karo cid la siin karana ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeen kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan adigoo magaca uu ku bilaabaya bismillaahi raxmaani raxiim anigoo magacayga iskudaano cusmaan aadan sideed u aragtaa heshiiskii xaaraanta ah ee uu xasan sheekh etoobiya ku siiyey qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaan u arkaa arrin qaldan oo muslimiinta lagu xadgudbay cirdigooda iyo sharaftooda xumaan weynna loo geystay mana aqbali doonno muslimiinta iyo mujaahidiinta intay nool yihiin ilaahay idinkiis waana laga reynaa xasan sheekh maxamuud xasan gurguurti waxaan leenahay cadawada aad islaamka u qabtay adiga allaha kugu reeba allahna kugu celiya adiga waxaan ku darsanaa bismillaahi raxmaani raxiim wiilasha murtadiinta diidoo madaxa jaraaya wiilasha bangaraafta beerkood bannaanka dhiga wiilasha beebaha guwaayoona baajinayn ilaahay oo baaqi midigtooda baraka geli